shaxiga waxaa ka mid ah safaaraddu dabcan shaqadeedu waa joogto oo mar kasta waa la filayaa sida ummad kasta oo nool ay samayso in horumar lagu sii taagsado marka sida uu madaxweynuhu kaga dhawaaqay markuu furayey xafiisyada aan ka gadanay maraykanka waxaa la rabaa in safaarado hor leh la furo oo dhulkooda aynu dhul aynu inagu leenahay laga furo waxaa ka mid a in safaarado horeeto oo meelo fiican oo adduunka nooga yiilay inagu ku lahayn oo laakiin burburay oo baabaasan in aada loo hagaajiyo waxaa ka mid a xiriirka aynu dalalka adduunka la leenahay uu maraykanku ugu horeeyo in aada u xoojino oo uu noqdo mid maaragtay faa'iido badan dadkeena iyo dalkeena u keena waxaa ka mid a in heerka diblomaasiyiinta soomaaliya kor loo qaado oo in xiriir dalal badan kala leenahay arrintaa waxaa ka mid a in la furo dhismayaal cusub oo dowladdu ama dibadda ku leedahay ama gudaha ku leedahay matalan waxaa mar dhow dhammaystirmaya maxadkii diblomaasiyadda oo wasaaradda oo mar dhow la furaya insha allahu bishaan gudaheeda safaar wasaaraddii nafteeda waxaa ku socda dib habeyn iyo dib hagaajin dhismaha ama ha noqdo ama ha noqdo systemiska lagu shaqeeyo ama ha noqdo shaqaalaha tababarkooda iyo xoojintooda iyo dhiirigelintooda marka arrimahaas oo dhan ayaa wasaaradda u socda waxaa kaloo iyaduna muhiim ah oo muujinaysa xiriirka labada dal ee sii xoogsaday in safaaradda maraykanku iyaduna ay dib uga furanto magaalada muqdisho dalka soomaaliya magaalada madaxda soomaaliya sidaad ogtihiin safaaradda maraykanka waxay ka guurtay xamar sagaashan iyo kowdii intii ka dambeysay safaarad maraykana ma joogin soomaaliya waxaa safaaraddu ahaan jirtay safaarad ma ahayn waxaa jiri jiray waxa la yihahdo mission yacni ergo ama koox yaroo maraykan ayaa waa joogi jiray nairobi oo halkaa ka ilaalin jiray danaha iyo xiriirka danaha maraykanka iyo xiriirka soomaaliya maraykanka laba kun iyo sideed iyo tobankii kor ayaa loo sii qaaday waxaa la gaarsiiyey in ay dalka ay xoogaa ka howlgalaan shalay shirkii iskaashiga soomaaliya dalalka dibad dalalka soomaaliya taageera saaxiibada laah oo halkan lagu qabtay xamar lagu qabtay waxaa safiirka maraykanku donald yamamoto uu ku dhawaaqay in ay safaaraddii maraykanku toos si buuxda uga furantay magaalada muqdisho marka waxaa isku soo beegmay oo wax lagu farxa ah oo muujinaysa xiriirka sii xoogsanaya iyo iyo soomaaliya maaragtay mowqifkeeda iyo yani heerkay dunida ka joogto oo aada usii xoogsanaya waxaa laga garan karaa inay isku soo beegmaan iyagoo maraykanka oo safaaradoodii ka furtay xamar si buuxda iyo soomaaliya oo markii ugu horeysay dhul ay iyadu leedahay oo safaaradeedu ka howlgasho